waayahay waayahay waayahay waayahay waayahay waayahay soo dhowaada barnaamijkeena the voice of a somaly channel welcome back to another episode waxaa waayey episodeka ugu dambeyso waxaa ka taataabanay dhisita gobolka banaadir kulligiina saawada ogtiina maleena maalin dhexdaas madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markoo furaayey maxaa ku dhahay golaha baarlamaanka oo sessionkooda sagaalaad ugu dambeeyo oo tobanaad ugu dambeeyo wuxuu ka taataabtay arrinta gobolka banaadir runtii haddii arrintaasna oo kabacdi waxaa dhacday waxay ahayd maalmooyin kadib ayaa mooshin baarlamaanka federaalka ayay soo gudbiyeen oo ah in senatarada gobolka banaadir oo todobo inta looga bedelo oo looga dhigo saddex iyo toban taasna oo la ansixiyey codbixinta baarlamaanka marka xawaa dad badana isoo diray email oo leeyihiin maxamed xasan ja waxaa waaye arrintii waa dhacday ee adigana xoogaa ka taataawo noo falanqeey horta senator waxaa waaye senator wax awood ma lahan senator waxaa waaye runta daa laga hadlo senator waxaa waaye odayaashii oo last resort oo ah xalinta haddii baarlamaanka gaari waayeen go-aan inay ayaga gaaraan waa yacni waa last wall oo kale marka anaga haddii a isweydiino haddaanu naanin shacabka gobolka banaadir senataradaas saddex iyo tobanka nala siiyey ma yihiin wax oo a u baahnaan hadda wallaahi runtii waxaa waaye laakase saddex iyo toban senataro senataro awood ma lahan dalkan waxaa awoodda iskaleh goolaha baarlamaanka marka haddii anaga aa naanay shacabka gobolka banaadir waxaa rabnaa inaa anaga horta aad fahamno xaqeena iyo wax walba aaraadinoono waxay ka imaanaysaa marka la ansixiyo goolaha deegaanka gobolka banaadir waxaa waaye goolaha deegaanka iyo senatarada waa kala duwan yihiin senatarada waa dad meel iska fadhiya goolaha deegaanka waa dadka degmooyinka degan oo aan ku dhihi karno walaalayaalo cashuurta waa la besha cashuurtan hana laga yareeyo oo uloo baahaya in anaga noo doodaan haddaan dhihi karno jiridka noo furo dadkii jiridka noo furi lahay jiridka noo dhisa iskoolaadka yaa ka warqabo waa dadkii degmada degan oo ah goolaha deegaanka waa xildhibaano ka yimid degmooyinka marka ilaa hadda taasna anaga ma arkin waxaa anaga aragnay maaldhexdaas oo ah senator senatorna mar saddexaad ugu soo celinayay senator ma ahan mid oo oo awoodiisi oo karti leh so marka waxaa rabnaa inaa hadda anaga haddii aan ahnay shacabka gobolka banaadir inaa anaga ka shaqeyno sidaa u heli lahayn goolaha deegaanka gobolka banaadir muhiimadda waxaa waaye degmo walbo xamar xaa ku taalo toban iyo todobo degmo marka toban iyo todobo degmo waxaa laga rabaa inay xildhibaan kasoo kasoo laga soo doorto oo shacabka degmada ee doontaan si inuu asna u matalo shacabkaas degmada degan gaar ahaan hadda haddii aniga aad deganahay hodan waxaa waaye waa inaa aniga ka doorto baarlamaanka oo imatali lahaa inuu ka yimaado waa hodan oo deegaan oo yahay oo ani a aqaano oo shacabka ay wada yaqaanaan ma fahamta laakiin senator dadka waxaa waaye waxay u egtaha baasha in in in dabaaldegii oo gobolka banaadir xorriyadiis loo heli lahaa oo lagu degdegayaana lagu degdegin horta ukaadino markii anaga aa aragno goola deegaan ka yimaado degmo walbo oo baarlamaanka noo fadhiyo waa maalintaas maalintaa haddii aan ahnin gobolka banaadir ah xoroori lahayn marka shaqo badanaa noo taalo waxaa waaye baarlamaankan ani kuli hadda ka hor waxaa waaye episodeka ugu dambeysadaa haddaa dhegeysatid waa maqli doontaa baarlamaanka hadda jiro federaalka oo baarlamaanka waxaa waaye dad waqtigooda oo ka dhammaaday oo hadda e gaareen xilligii el xisaabtami lahaayeen dadkii ay kasoo jeedaan marka xeer waa ina ayaga dadkooda noqda ay dhahaan war aniga waxaa ansixiyey sanatarada gobolka banaadir saan baan sameynay waxaa waaye waa dad ayaga wejigooda soo dhowri lahayd een uu soo muuqan lahaayeen xildhibaanada oo kow iyo tobanaad oo soo socdaan si ay kusoo muuqan lahaayeen ayay doonayaan ma fahamta marka waxawaaye anaga aan lagu jahwareerinin senator iyo senator waxaa raadinona ma lahan senatorada waa senatorada hadda aan naqaano oo oo gudoomiyaha senatorada oo senatorka oo hadda la haysto aa ujeedno sida looga looyo oo awoodiisi oo shir isku wacay qaran oo qof ay dhegaysato maba jirto marka anaga dadkaas ma doonayn anaga waxaa doonaynaa baarlamaan waxaa doonaynaa goolaha deegaanka gobolka banaadir ilaana maalintaas aan ka helno waa maalinta xoroobi lahayn hadda wax xoree ma jirto yaa la dabaadegin shaqada weli waa badantaha shaqa aada u tir oo tiro badanaa taalo marka waxaa dhihi lahay shacabkayga oo gobolka banaadir dego hal dhimga hala wado senator yaa lagu aamusanin senator waa ujeednaa senatorka waxaa waa hadda si xaaladoola ujeednaa dad awood lahayn waaye oo oo markeena waa iska hadlaayaan waxaa waaye waa ododhaqameedoo kale mafahamtala oo dhaqameedoo kale anaga ma rabo ododhaqameed waxaa rabnaa goolaha deegaanka oo dhalinyarada bulshooyinka xisbiyada maxaa ku dhahaye ganacsatada ee kuwii ka wada jiraan ay ka midaysan yihiin degmadaas sida loo alaali lahaa iyo horumarkeeda sida loo heli lahay sanatarna saas ma sameynaa marka waxaa waaye halaas yaraada inaan ka taataabto kulley ani waa soo wadaa interview badan dad badan waxaa waaye waa waa ila soo xiriireen oo doonayaan inaan interview ka qaado oona kasii taataataan arrimaha oo gobolka banaadir iyo taariikhdiisii marka waxaa leeyahay please don't forget to subscribe uh, like and comment we, uh, we have a lot of more episodes to come and uh, I'm looking forward to seeing you all in the next episode. Kusoo dhawaada The Voice of the Somali.